haashimo marka hore waxaad sharaxaad naga siisaa muxuu yahay bandhigan aad ka qayb galaysid sharaxaad inaga sii bal jamaal aan ku bilaabo magacayga waa haashim cali ka socda diyaaradda premier airline bandhigu wuxuu ku saabsanaa bandhig diyaaradeed ayuu ahaa oo ay soo qabanqaabisay sanad kastana ay soo qabanqaaban jirtay dowladda istaga imaaraadka carabta xarunteedu ay tahay abudhabay marka magaalada habka u caasimada kama dhigaan waxay ka dhigaan magaalada ganacsiga oo ah dubay dubay airshow way ugu magacdareen marka bandhiga saasuu ku saabsanaa qolo walbaba xoogga iyo awoodda ganacsiga ay leedahay ayay soo bandhigaysa waayahay markaa ka ganacsada ahaan dhinaca duulimaadka muxuu ahmiyad idin leeyahay shirkani ama bandhigan aad ka qaybgalaysaan waa su-aal fiican jamaal ka ganacsi ahaan annaga dhinaca duulimaadka wuxuu muhiimad iyo ahmiyad labadaba noogu leeyahay dhinaca kenya annaga ayaana laga casuumo official casuumad ayaana loo soo diray premier airlines ee ku duuleysa magaca premier oo fadhigeedu yahay kenya soomaaliyana waa ka shaqeynaa iyo south sudan marka sidoo kale soomaaliya waxaa laga soo casuumay shirkad la dhaho star sky oo aan isku aragnay guddoomiyaheeda meesha axmed marka isdhaafsi iyo isxogwaraysi iyo isbarasho iyo ka qeybgal ayuu ahaa wuxuuna soconayay shan maalin wuxuu bilaabanayay saddex iyo tobankii wuxuu dhammaanayay toban iyo todobadii meesha maxaa lagu soo bandhigaya marka diyaaradaha ka sokow waxyaabaha lagu soo bandhigayay maxaa ka mid ah oo ay shirkaduhu uga faa'iidaysanayeen
jamaal diyaaradaha meesha ku hardamaya oo ugu waaweyn waxay ahaayeen waa laba diyaaradood airbus iyo boyn marka boyn ayaa waxay heshay dalabka ugu badan ee diyaaradaha la dalbaday ama lasii dhargareysto oo lasii bookin garaystay diyaaradahaas number one waxaa galay emarat oo diyaarado badan ka dalbatay seven triple seven white body sidoo kale diyaaradda la dhaho fly dubay ayaa waxay dalbatay seven eight seven dream liner waxaa kaloo jirta diyaarad oo etoobiya oo hadda noqonaysa national carrier africa oo africa wadamo badan u duusha iyadana waxay ku darsatay ilaa diyaarada gaaraya lixdan iyo toddoba diyaaradood marka meeshaas waxay ka dhigan tahay boyn inay soo hoysay guul aada u weyn oo aan laga filayn meesha airbus waxay soo bandhigtay a three fifty dash one thousand diyaaraddaas oon dalabkeedu aada u badnayn marka diyaarad cusub oo la dhaho riyaad na way kusoo biirta meesha oo diyaaraddaas oo kusoo biiri doonta saaxadda diyaaradaha galabka oo jaalanji cusubna keeni doonta culeyska xajka iyo cimradana fududeyn doonto hadda culeys badanaa saaran diyaaradda la dhaho sacuudiya marka sacuudiya ayaa marka waxay rabtaa sida emirad oo kale inay diyaarado kala dhasho sida emirad u dhashay fly dubay oo kale iyo itixaad iyo eir carabiya oo kale iyo marka waa isfidinayaan diyaaradaha meesha kaloo joogay waxaa ka mid ahaa embrea oo ah company brazilian oo diyaarada soo saara oo diyaarad bassengera keenay waxaa kaloo jira diyaarad la dhaho bombardia oo canada laga leeyahay oo diyaaradaha ugu fiican adduunka ee businesska soo saarta challenge six fifty keentay mudane diyaaradaha militariga ayaa aada u badnaa inkastoo oo sidii la filaya militariga uusan ahayn oo waxoogaa hadda adduunyada ay kacsan tahay oo rushia uusan wax badan soo bandhigin mareykanka laftigiisu isgaabiyey diyaaradihii daroniska ayaa aadka u badnaa meesha waxa yaallo oo sidoo kale ee kambaniyada dhiiba servisyada sistemyada iyo spabartsyada ayaan ka maqnayn meesha oo aada usoo buux dhaafiyey marka wuxuu ahaa bandhig aada caalami u ugu yaraan boqol iyo siddeetan shirkadood ay kasoo qayb galeen marka lama soo koobi karin wax war lagu soo koobi kara maaha